asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka horiga wararka afar labaatanka sac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa habeenimo khamiis ah taariikhdan waxay ku beegan tahay kow iyo soddonka bisha saddexaad ee maarso laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareeg wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkan aad ku dhegeysan doontaan hadduu eebax raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa markii ugu horreysay waxa uu sheecayay inuu hayo cadeymo muujinaya ama lagu ogaan karo dadkii ka dambeeyey dilkii allah u naxariistay xildhibaan amiin maxamed cabdi oo ka mid ahayd baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo dhowaan lagu dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in uu hayo markaasi fariimo asiga loogu hanjabayo haddaba warar arrintaas ku saabsan ayaad caawa maqli doontaan barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan saaxiibayaal falanqeen waxay ka dhigan tahay hadalka wasaaraha iyo xogaha uu shaaciyey qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona madaxdii hore ee dalka sida shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa dhankooda waxa ay ka hadleen gerida xildhibaaneed aamino ayagoo markaas halkaa ka sheegay in muhiim ay tahay in baaritaano madax bannaan lagu sameeyo warar arrimahaas ku saabsan ayaad maqli doontaan saaxiibayaal qodobadeena kale waxaa qayb ka noqon doona caawa aad maqli doontaan oo barnaamijkeena kugu soo gudbi doonaa guddiga doorashooyinka heer federaal waxay wasaaraha kala hadleen qorshaha dhaarinta xildhibaanad labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sidoo kale waxaan idiin soo gudbi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa saaxiibayaal taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya janaal cabdi xasan maxamed xujaar waxa uu ka hadlay arrimaha ku saabsan fikirka xagjirka kulan muqdisho ka dhacay oo lagu soo gabagabeynaya arrimahaasi ayaad maqli doontaan oo dowladda federaalka soomaaliya xubno ka tirsan ay ka qaybgaleen sidoo kale waxaan idiin soo gudbi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibayaal caawa aad dhegeysan doontaan munaasabad uu xilka kula wareegayay taliyaha cusub ee qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal tawane axmed guri ayaa maanta lagu qabtay magaalada buulo burta ee gobolka hiiraan munaasabadda sida u dhacday ayaa sidoo kale barnaamijkeena caawa ku dhegaysan doontaan oo idkugu soo gudbi doonaa ciidamada danab iyo kuwa galmudugna waxay howlgallada jir ay ka furiyeen deegaano ka tirsan gobolkaas sidoo kale waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibaal madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor waxa uu magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka mudug warar arrimaas ku saabsan ayaa sidoo kale idiin soo gudbi doonaa qodobadeena kale waxaa qayb ka noqon doona caawa barnaamijka wareega aad ku dhegeysan doontaan saaxiibaal muwaadin soomaaliyeed ayaa lagu dilay magaalo ka tirsan dalka maraykanka dilkiisa cidda ka dambeysa ayaa sidoo kale idiin soo gudbi doonaa oo barnaamijkeena wareega caawa aad ku dhegeysan doontaan sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona wasiiru dowlaha wasaaradda amniga ee soomaaliya farxaan cali maxamed ayaa waxa uu bogaadiyey wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta iyo arrimaha ku aadan fikirka xagjirka ah oo markaasi si wadajir ah shacabka ugu baaqay in meel ay ugu soo wada jeestaan qodobadaasi wuxuu soo kordha caawa ayaad maqli doontaan saaxiibayaal cabdinaasir maxamed maxmuud ahna barnaamijka nala soo xusini doona soona saaray cabdihaab cabdiqaadir xasan iyo afarsamaan ee kusoo dhawaada mar kale barnaamijka ah wareega wararka afar labaatanka saac raadiha dalsan ee magaalada muqdisho
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
waa hagaag saaxiibayaal ismaqal wanaagsan barnaamijka ayaan gudagelaynaa qaybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa waxaan ku bilaabaynaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo waxay markaas ka qayb galay munaasabad waxaala ka qayb galay kulan duca ah loo sameynayay xildhibaanadii dhowaan lagu qarxiyey magaalada beledweynaha aamine maxamed cabdi ayaa waxa uu daha ka qaaday arrimo dhowra oo quseeya dilkii loo geystay marxuumadda ra-iisul wasaaraha oo wejigiisa ah laga dheehan karay tiirnaayo iyo murugo ayaa carabka ku dhuftay dhowr waxyaabood oo ifaala iyo markaasi raadraac u ah ama u noqon kara kiiska allah u naxariisay xildhibaanad aamine maxamed cabdi ra-isul wasaare maxamed xuseen roble ayaa ugu horreyn ku dheeraaday sidii marxuumadda aamine ay uga go-aneyd ama ay go-aan ay u gaartay cadaaladu helidda ikraan tahliil oo ahayd sakaalad ka tirsaneyd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoon qaranka soomaaliya enisa taa oo ilaahi hadda ah la tuhunsan yahay in ay ku baxday gacanta hay-adda nisa waxaana ha uu sii waxuuna si gaar ah u xusay in isaga iyo marxuumad aamine ay isku mowqif ka ahayeen kiiska ikraan ilaahi haddana uu ka taagan yahay go-aankiisa ahaa cadaalad waraadidda marxuumadda aas oo markaa hay-adda nise ay sheegtay in al-shabaab ay dileen waxaa intaa uu ku daray ra-isul wasaaraha in kiiska oo ku aadan qarxii dhowaan lagu dilay xildhibaan aamin ah isagoo sheegay inuu aaminsan yahay in marxuumadda ay dileen dadkii hore u dilay ikraan tahliil sida uu hadal ku dhigay ra-isul wasaare maxamed xuseen rooble ugu dambeyntii waxa ra-isulwasaaraha uu sheegay in dhankiisa fariimo loo soo diray dhankiisa in fariimo loo soo diray oo hanjabaad ah oo asiga markaasi loogu hanjabayo in markaas la qaarajin doono suu hadalku dhigay islamarkaana dadka markaa ka shaqaynayana ay marnaba aysan ka hari doonin ra-iisul wasaaraha siduu hadalku dhigay haddaba waa kan wasaare maxamed xuseen rooble oo arrimahaasi ka hadlaya
inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waa runtii geeri xanuun badan aniga ka shaksi ahaan aamina waxaana dhex maray arrintii igraan tahliil oo aada la socoteen siday ku bilaabatay iyo ilaa hadda meesha ay marayso saan ka ballan qaaday maalintii ugu horreysay ay yimaadeen aamina iyo igraan hooyadeed iyo ogaaskaba waxaan ballan qaaday una sheegay inaan arrintaas god u galayo haddii ay igaarsiiso ballan ayaana waagaas qaaday welina waa ku taaganahay laakiin waa laygaaga baxay dad badan ayaa igaaga baxay dagaalkaas markaan bilaabay dad badan ayaa kusoo gebagabeeyey oo ragga kala celiya anigii madaxweyne farmaajo maaheen taargetkeenna madaxweyne farmaajo ee wuxuu ahaa dadkii falkaas geystay igraan tahliil oo ay aamina cadaaladda u raadinaysay in maxkamad la saaro laakiin waa la siyaasadeeyey mana ka harayno hadduu allah subxaanahu wa tacaala idmo waxaan kaloo aaminsanahay sidaan u aaminsanahay in aan cawadaba dhiman karo in aamina gacanta ka gardaran ee dishay ee aheyd gacantii igraan ka dambaysay sababtaas saas u leeyahay sababtaan saas u leeyahay wax kale maahan walaalkay cali guudlaawe subaxii dhoweedow isoo wacay oo ay iskhilaafeen guddoomiyaha siid ee hirshabeelle kaasoo doonayay in kuraasta u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo markuu walaalkii madaxweyne guudlaabe aqbalay in kuraastaas la furo uuna ila soo xiriiray garabna aan ku siiyey in ninkaas la bedelo waxaa isla markii aniga madaxweyne guudlaabe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee aamina ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto ilaaha iga sarreeyo saacada wax saacad ka yar kadib mesaje ayaa ii soo dhacay waa hayaa oo lii leeyahay kursigaas aamina furitaanka afurteen boob iyo ujeeddaa u leedahay laakiin waa waxaa ka hesho cali guudlaawe iyo reer hirshabeellena waa iska celinaynaa adigana waa iska kaa celinaa waa hayaa mesajka waa u dhimanaa waan u dhiman doonaa hadduu alla subxaana wa tacaala idmo aamina walaashay ahayd dadkii ka dambeeyey ilaahay waxaan ka baryayaa waa isku dayay xoog iyo awood intaan leeyahay inaa wax kaga qabto laakiin waa ka guulaysanaynaa hadduu alla subxaanahu wa tacaala idmo waa nool yihiin kuwii qarashka ku bixiyey ninkii aamino isku qarxiyey ee ka soo waday dhulkaad aragteen ee keenay hiiraan beledweyne waa nool yihiin kuwii abaabulay waa nool yihiin kuwii lacagta ku bixiyey laakiin insha allah alla subxaana wa tacaala wuu ka soo saarayaa xaqa darada ay galeen hadduu alla subxaana wa tacaala idmo mana ka harayno intaan noolahay waxaan idiin sheegayaa xilligii doorashadaa lagu jiraa waxaad moodaa inaan diyaar loo ahayn doorashada dadka qaarkood ay taagan tahay cadkaygii oo ku cun ama ku ciiday laakiin waxaan ballan qaadnay jadwalka ay fiid soo saartay oo uu dhigayo afariyo tobanka abriil ama ma waqtigaas ama ka hor inaan soo gabagabayno dhaarinta baarlamaanka hadduu alla subxaanahu wa tacaala idmo markaas ayaan guulaysan doonaa inta dembiga gashayna markaasaan la xisaabtami doonaa hadduu alla subxaana wa tacaala idmo waxaan idiin sheegayaa xaqaas oo ah inaan ka mara- miro dhalino ka rooble ra-iisul wasaare ahaan alla subxaana wa tacaala hortiisa idinkaga qiraya waa iga go-an tahay waana u dhimanayaa cid kastoo isku daydo inay handado cawadaba raalli lagama hen inaan soo baxo in sha allah waana guulaysanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dhinaca kale dhegeystayaa intaan aan ka bixin wararka ku saabsan geerida xildhibaan aamine maxamed cabdi oo lagu dilay magaalada baladweyneha oo imakaba kulan duco loo sameynayo oo ka qaybgalan mas-uuliyiin kala duwan ayaa dhankood waxaa ka hadlay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh maxamed iyo xasan sheekh maxamuud ayagoo marka halkaa sheegay in loo baahan yahay in baaritaan madax bannaan loo sameeyo xildhibaanadan ka sheekeeyay taariikhdeeda iyo waxay markaas ahayd ayagoo mar arrintaas ka hadlayna waxay yidhahdeen الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ee, kelmadihii halkaa ku habboonaa oo ama ducaa ama wacdiya ama aaminaa halkaana hore looga wada sheegay aamina gabadhayday ahayd aada iyo aada ayaa waxay ahayd iyo qofkay ahayd loo sheegay gabdho badan iyo wiilal badan ayaan macallin usoo ahaa ama maamulo usoo ahaa ama madaxweyne usoo ahaa sida aaminaba aan u ahaa hase yeeshee in yar oo ka mida ayay aamino ka mid ahayd oo aan aada iyo aada isugu qiimi dhe igu qiimi dheeraa welina iqaan- inta noolna ay igu qiimi dheer yihiin sababtana ay uga duwan yihiin kuwo kaloo badanoon ama macallin usoo ahaa jiray ama maamulo aan usoo ahaa ama madaxweyne aan usoo ahaana waxay ahayd aamina waxaan ka misna waxaan ka midaysnayn qiyamka yacni ay aaminsanayd iyo kan aamin kan aan aaminsanahay ayaa me- ayaa isku soo dhacay wado- wadadeedu halkaas isaga soo dhacaysay waxa ay u taagneed iyo qofka ay ahayd waa wixii ay meeshan ka hadashay Mm, waxa ay ka hadlayseen waad arkayseen idaacado ay ahayde guryo dhexdood iyo maxaanku rahda meelo yaryar oo dad yaryar jooga ma ahayn telefishinna telefishinka shabeelle telefishinka goobjoog telefishinka telefishin waa arkayseen iyo kuwo kaloo badan intani waa in yar intii ay aamina muxuu ahaay ay- ay tiri waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan aamino waa u ducaynay waana u ducayn doonaa haddii alla yidhaahdo laakiin hal mid inaan ugu abaalgudno wixii ay aamin- aaminsanayd wixii ay u taagnayd inaan aamin- aaminno aan u taagnaano dhiiranaanteediina inaan qaadanno oo aan dhiiranno Mm, cabsidu wax badan nooma tarto cabsidu waana soo xirxirtaa caqligeennay soo xirtaa cibaadadeennay soo xirtaa dadnimadeennay soo xirtaa dhinac walbay soo xirtaa haddana inta caawada muxuu ahay culummadii muxuu ahay meeshaan ka hadashay oo dhan khayr allah siiye iyo inteenna caqiidada islaamka aaminsanba waxaan aaminsanahay qofka maalintii iyo daqiiqadda uu dhimo lahay sida ilaahayba u caddeeyey inaan daqiiqadna loogu lasoo hormarinayn daqiiqadna aan la dabamarinayn marka maalintaad dhimo lahayd haddii aad dhimanayso oo aadan muxuu ahaaye derbiye aad adag isku wareeji ama muxuu ahay meelgal aanad aanad aanad ku badbaadayno saacadaadii aanay saacada ku darsoomin waxaa aakhirada aad aadaysa ee markaad dhimato meesha aad tegaysa kaa anfacayo samee cibaadada shaksiga ah ee qofka bin- ee muxuu ahay muslimka laga rabo ka sokow ummadda midaad u samaysaa macno badan samaynayso qofka muslimkaa waxa uu sameeya maxaa la yidhi ugu fiican qofka xaakim jaa-ira hortiis inta istaagi yihahdo waxaad se- waxaad samaynaysa khalad waaye aaminana waxay ku sifnays- waxay ku sifaysnayd intaasay ahayd soomaaliyeed walaaleeyo wax badanaa u- aan u baahanna inaan ka tanasulno iska dhaafno laakiin caawa waxaan rabaa waxa ugu horeeya oo aan dadka ku adkaynayo waxay tahay cabsida iska dhaaf cabsida iska dhaaf waxaa khaladka ah ee nolosha bini aadamka ku khaladka ah ee maxaanku irahday aakhirada eh, muxuu- muslimiinta ku khaladka ah ee sharafta iyo karaamada walaqad karamnaa bani aadama ilaahay yaa yidhi bini aadamka oo muslim iyo gaal uuna kala saarin ayuu yidhi waa karaameyn karaamadaas ilaahay qofku uu karaameeyey mid kale oo asna ilaahay u abuuro khalqi ah inuu inta soo istaago oo karaamadaas inuu dadka ka qaado oo isku dayo inaan aqbalna ma aha qofku wax waa ku wax waa ku qaldami karaa waana loo sheegi karaa waana ka soo noqon karaa laakiin mugow wax inta ku qaldamo oo kuwo u sacbiya ou yeesho oo kuwo maxaanku irahdaa u qoslo ou yeesho oo kuwo waxaasi uu samaynaya uga sii daysado ayaguna sii sameeyo ou sii yeesho waa dunuubtii waa dembigii oo dembi lagu daro dembi kale lagu sii daro mid kale lagu sii saddex jibaar aan dhiirano xaqa aan ku dhiirano waxa san aan ku dhiirano cibaado ayadaasa ugu horeyso waxaan ka hadalnaa dadka siyaasiyiinta ah haddaan nahay waxay tahay mustaqbalka ummad dhan oo jirta ayaan ka hadalnaa Sid- sidna cumar radi allahu canhu soo mahayn eh, mas-uuliyadda qofka mas-uulka oo mas-uuliyad xambaara markuu ka hadlayo Eh, faraska ku kufaa muxuu ahaa ciraaq waxaan ka baqayaa in ilaahay aakhiro weydiiyo maxaa waddo ugu sameyn waayso uu kufay haddee inta ka soo harto qof bini aadana iyo noloshiisa iyo mustaqbalkiisa iyo karaamadiisa iyo sharaftiisa iyo diintiisa ka waran yaanan ka gabanin yaanan ka cararin yaanan qofna anagoo ku dulminayna aan dhihin anagoo ilaahay ugu dhowaanayno oo maslaxadda ummadda ugu dhowaanayno oo danta ummadda ugu dhowaanayno aan sheegno waxa saxda ah aan diidno waxa khaldan kan wax qaldayaa kuma dhiiranayo markuu arko dadku inay diidayaan kuma dhiiranayo markuu arko qofof soo taagan oo maya dhahayo oo aan baqin lagu arko laakiin markuu inta khaldamo kuwa qalbiga ducafada ka ah oo diinka daciifka ka ah oo garashada daciifka ka ahna ay ku taageeraan qofku iska gabado iska aamusa asaa dadka ugu daciifsan ilaahay idankiisa dee alla yidhaahdo wixii ducaa horaa loo yiri in badanna aamina waa usoo ducaynay maantay dhimatay ilaa maanta haddana waa usii ducayn doonaa haddii alla yidhaahdo in badanoo kale waxaan rabaa in waxaan rabaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan uga tacsiyeeyo gaar ahaan maamulkii ay ka tirsanayd hirshabelle oo madaxweynuhu uga horeeya inaan uga tacsiyeyno ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo intii maalin aamina la soo macaamishay oo aan aan ku kalsoonoon hubo inay jeclaadeen aamino oo ay macaamilkeeda iyo suluugeeda iyo akhlaaqdeeda ay ku jeclaadeen inaan uga tacsiyaan rabaa anay gabadhayday ahayd si gaara ayay macno iigu lahayd waxaana macno iigu lahayd waxa ay aaminsaneed iyo qofnimadeeda waxa ay aaminsaneed waxa ay ay ku hadaaqi jirtay waxa ay u taagneyd intaas waay intaan runtii aan mar walba aan ku xasuusto oo aanan marna aanan qalbigeyga ka go-ayn qof toosan ilaa waxbarashada ilaa masters degree ka gaartay oo la sheegay diintana iyadaaba is sheegtayba waxa ay eh, aqoonteeda diinta ah meesha ay gaarsiisan tahay Eh, wadaadkii sheekh maxamed muuse halkan yimidna waa kii sheegay macalinkeeda ahaa haddee qof intaa isu darsatay siyaasaddiina soo gashay maantana u taagna dul aamina inay inta soo qaadato kursiga ay inta timaado ay ku shaxaatanto uma uma uma uma dooranaynin ra-iisul wasaarihii halkan joogay oo inta ka sheegay dalkan ra-isul wasaare kasoo anaa madaxweyne afar sano usoo ahay dad ayadoo wax u raadinaysa waa kuusoo gelay qof ayadoona qofkan waa la dulmiyey daraji uu lahaayaa laga reebay sarkaalkan ama muxuu ahaay waxaanuu mudnaayo uu waayey ama dhibaatadaana meel hebel ka jirto ama qofkaana dhibaataysan xataa shaksi dhibaataysan oo ama deemaysan ama magaciisa hadday soo aragta xataa qofkan waa deemaysan waa saani maxaa loo qaban karaa war hebelow qof taleefon u dir u wac hebelow muxuu ahay mushkiladaas xalli saas yeeldhahay saasay ahayd kuwii ku daysado oo wixii samay jirtay sameeye allah naga dhigo kuwii waxay u taagneed u taagnaadana allah naga dhigo aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu allah u naxariisto walaasheen xildhibaanad aamino qabrigeeda allah u waasiciyo ahalkeedii iyo qaraabadeedii iyo saaxiibadeedii iyo dadka soomaaliyeed dhammaanna sabar iimaan allah ka siiyo madaxda sharafta leh iyo dadka ka soo qayb gala meesha ugu horeeyo madaxwe- ee ra-iisul wasaaraha madaxweyne xasan sheekh eh, guddoomiye cabdi xaashi guddoomiyihii hore ee eh, jawaari eh, maxaan ku yidhaahdaa ra-iisul wasaarihii hore eh, dhammaan madaxda kala duwan ee meesha joogta guddoomiye ku-xigeenkii eh, aqalka sare dhaqanka eh, xildhibaanada iyo wasiirada heer gobol iyo heer federaal Eh, waxaan idinku salaamaa kasoo qabgalaasha dhammaantood assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib waxaan u fadhinaa caawa walaasheen inaan u ducayno oo aan ku qanacsannahay inay ku dhimato qadiyad caadilah eh, si geesinimo lena ugu dhimatay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto Eh, dadka macnaha leh ma jecla inay gogashooda ku dhintaan waxay jecel yihiin iyagoo xaqa raadinaya inay goobta ku dhintaan dadkaasayna ka mid tahay khaalid bin waliid raxmatullaahi calayh geesiga aada maqasheen ee la isku waafaqsan yahay inuu ahaa ninka ugu hogaaminta xooggan xilliga nabiga sala allahu calayhi wasalam ee xil loo dhiibo marka uu dhimanayay wuxuu ku dhintay gugu- gurigiisa iyo gogoshiisa wuxuuna galay boqol dagaal oo jihaada in ka badan marka waxaa la yidhi marka geeridiisa ay timid waa waa ooyey waxaa la yidhi maxaa la oysa waxaan la ooyo wuri inta dagaal jihaad aan galay iyo caawa meesha aan ku dhimanayo korkiisa meel farta la saaro oo aan ama seefo ku dhicin ama aan gamuun ku dhicin kuma aalin marka horta mar marka la fiiriyo waa xanuun badantaha oo walaasheenna qaaliga ahaan weynay oo qadiyad caadiyala u taagneed marna markaan fiirinno ilaahay subxaanahu wa tacaala waa doortay wuxuuna u doortay inuu ku aqbalo shahaado allaha u aqbalo shahaadada ayada iyo dadkii la socday waxaan wada ognahay dadka soomaaliyeed muddadii dambeba dhibaatooyin la mida dhibaatadan ayay ku jireen waxay u sacinaysay ordaysana dhibaatadaasu inay dhammaatay ahayd marka waxaa nala gudboon dariiqii ay marto inaan marno oo la helo nidaam cadaalada oo ummadda soomaaliyeed dhiigooda daadanaya dulmiga dul saaran cabsida iyo walwalka dul saaran ka qaada hadda caawa waa maqlaysa markii la hadlaayo waxaa la yidhi amnigaa walwal ka jira marka haddii loo jeesto oo la isxil saaro waxaan aaminsanahay in laga gudbi karo laakiin inta qof walba madaxa uu gadaal marinayo oo uu isleeyahay ha lagaaga hormaro waxaana sidaanay u soconayaan ummad aan talo lahayn oon ku dhiiraneyn inay nabaddaada sugato nabad ma astahayso mana arkayso marka waxaa nagala rabaa inaan ku dhiirano talada ee, qalbigeenna wanaajinno mas-uuliyaddanna saaranna aan gudanno ilaahay subxaanahu wa tacaalaana ha noo fududeeyo waa tacsiya oo hadal badan kuma habboona laakiin runtii ma ahayn aniga dadka aada u bartay intii mucaaradnimadan ku bartay oo firfircoon geesi ah inta hadda ama laga sheegay ama aan ka aragnana waxay ahaydeen runtii qof qaali ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto iyada dadka la midka ah kuwii la dhintay kuwa joogana ilaahay talo wanaagsan oo dadkan lagu badbaadiyay allah nagu duwo aada iyo aada u mahadsantii madaxweyne xasan sheekhna waa mahadsan yahay tacsiyada uu noo soo abaabulay asaga iyo ahladiina waa uga tacsiyeynaynaa iyo saaxiibadii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu weli waxaad degeysanaysaan saaxiibayaal qeybaha hore ee barnaamijka hawreega wararka afar labaatanka saac raadiha dalsan ee magaalada muqdisho qodobo kala duwan oo horaa barnaamijkan aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda hase yeeshee markan dhanka iyo farsamada shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaan ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo hool nadiif nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaanay wadaan qorshihi ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah kii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaa sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadii sariirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaankii qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar mango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
hagaag saaxiibyaal qeybihii dhexe ayaan isla soo gaarnay markaana haddii aan aadno munaasabadda uu xilka kula wareegaya taliyaha cusub ee qeybta toddobiy labaatanaad ee ciidanka xuuga dalka jenaraal tabane axmed guri ayaa maanta lagu qabtay magaalada buloburte ee gobolka hiiraan taliyihii hore ee qeybta toddobiy labaatanaad jenaraal axmed maxamed cali sowtareediso guddi loo xilsaaray xil wareejinta taliyaasha guutooyinka ee ururada qeybta ayaana kasoo qeybgalay munaasabadda xil wareejinta ee ka dhacday gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada buloburte taliyihii hore ee qeybta toddobiy labaatanaad ee ciidamada xuuga dalka janaraal teri disho oo munaasabadda ka hadlay ayaa halkaas dardaaran ugu jeeday taliyaha cusub asigoo u rajeeyey in mas-uuliyadda loo igmado oo si markaasi xilkasnimuhu ugu guto islamarkaana all ugu baryey in mas-uuliyadda uu u fududeeyo
saraakiisha iyo saraakiil xigeenka qeybta toddobiy labaatanaad guddiga taliyaha cusub ee qeybta toddobiy labaatanaad iyo dhammaan ciidanka xogga dalka soomaaliya gaar ahaan qaybta toddobaatanaad waxaa halkan taliskan ku jiro iyo inta iga maqanba waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka boqol iyo afar iyo tobanka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum asxaabey wax badanaan soo wada shaqaynay muddo dheer shaqo badanaan qabanay waxaan u malaynaa lix iyo labaatankii bishii labaad laba kun sideed iyo toban ayaa xilkan lay magacaabay ka horna waxaan kasoo shaqaynayay meelo badan saaxiibkay waxaan uga imiday hiiraan gaar ahaan beledweyne anoo u socda meel ceelbuur la yidhaah shaqo badanna waa ka soo qabanay waqtigaas maxaan ku idhaahdaa ma aqaano waxaan ku sheegay ma taliya ururaan ahay ma taliya guutaan ahay maba garanayaba laakiin markii dambe inaan taliya guuta naqdaan ogahay shaqo badan aan soo qabanay alxamdulilah shaqada aan soo qabanayna shacabka iyo maxaan ku idhaahdaa dowladnimada iyo waxaan ku taageeraynay dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo in sharafkii qaranka soomaaliyeed uu dib u soo noqdo maxaan ku idhahdaa meesha ay ku jiri jirtay ama uga jirtay adduunka ama geeska africa ama africa oo dhanba inay ku soo noqoto hadduu ilaaha ilaa soomaaliya waa soo dadaalnay dadaalkaan soo dadaalnayna maxaan ku ihahdaa ilaahay baan abaal uga sugaynaa cid kale hadda abaal ugama rabno idinkana waxaan idinkula dardaarmayaa inaad maxaan ku ihahdaa aad taliyaha qaybta cusub saaxiibkay tawane aad si fiican ula shaqaysaan sidaad iila shaqayseen iyo si ka fiican insha allah hadalkainan badiyo ma rabo waxaan rabaa muddo dheer oo toddoba sano ku dhawaada aan ku jiray hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo galgaduud haddaan idhaahdo dhanka bari waxaa weeyaan bariga galmudug howl badanna waa ka soo qabtay waxaana ahaa sarkaalka ugu horreeyey oo taga meel goodoona oo ceelbuur la yidhaah dhulkaas oo dhanna waa soo dhex maray iyadoo maxaan ku idhaahdaa wax diyaarad mooyaane aysan wax kala tegayn waxaan usoo dabamaray haddana dhinacan hiiraan waxaan aad iyo aada u salaamayaa shacabka sharafta badan ee degmada maxaas waxaan leeyahay runtii aadaan maxaan ku rahdaa idiin xasuusan doonaa reer maxaaseed waxaan idin leeyahay aad iyo aadaan idiin xasuusan doonaa iyo shacabka ceelbuurba iyo dhammaan dhulkii aan soo maray sida budbud oo kale iyo maxaan ku rahdaa galcad dhulkaasoo dhan waa soo maray ceel qooxle waan tegey shaqo badan aana ka soo qabanay alxamdulilah waxaan kusoo dabamaray muqokori iyo maxaas oo aan maxaas ku nagaaday beledweyne waxaan leeyahay dadka reer beledweyne aadaan idiin salaamaa wax badanna maxaan ku lahdaa isla soo qabanay waxaan ku dambeeyey meesha la yidhahdo gooloburt anigoo hadda taliya qeyba ayaana ka soo shaqeeyay dhulka shabeellada dhexe intaan taliyaha qeybta ahaa aadaan uga shaqeeyey waxaan halkaan ammaan iyo sharaf uga jeedinayaa ciidamada amisom oo si aada iyo aada ay ila shaqeeyay waqtigaas gaar ahaan ciidanka etoobiya oo qeyb weyn kasoo qaatay hawshii aan qabanayay sidoo kale kama marna ciidamada jabuuti oo aan isla soo shaqaynay iyo burundiba balse runtii si gaara waxaa aada iyo aada maxaan ku ihahdaa anigu mahad celinaya ciidamada etoobiya oo si fiican aan usoo wada shaqaynay xaqiiqda markaan idin sheego dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaan leeyahay aada iyo aadaad xaggayga uga sharfantihin gaar ahaan qeybta toddobiyo labaatanaad sharaf weyn ayaad agteeda ku leedihin waxaan idin leeyahay wada shaqayn wanaagsan taliyaha qeybta cusubna inaad la shaqaysaan dhaqanka iyo maxaan ku idhaahdaa odayaasha iyo ogaasyada iyo imaamka iyo waxa samadoonadoo dhan ee hirshabeelle iyo bariga maxaan ku idhahdaa galmudug galmudug boqol iyo afar iyo tobankan ku salaamaya waxaan leeyahay wanaaggii aad maxaan ku ihahdaa igula dhaqanteen toddobadii sano oo aan dhex taagnaa dhulkan aad aad ugu mahadsantihiin haddana waxaan rajaynayaa insha allah qaranka soomaaliyeed kama dhex bixin waxaan ku shaqaynaya dowladnimada tii aana u taaganahay haddaan xil hayo iyo haddaanan haynba waxaan idin leeyahay askartaydii sharafta badneed qaybta toddobiyo labaatanaad guud ahaan iyo saraakiishaba taliyaha cusub si fiican ula shaqeeya iyo sidaa iyla shaqayn jirteen iyo kasii fiican waana idiin mahad celinayaa dhammaan guddigana waa idiin mahad celinaya waxaan u malaynayaa guddiga wixii la sheeg sheegayey oo hoos hoosta loo sheegayay inay hadda ku beenowday oo ay maxaan ku ihahdaa buog iyo cad aan hadda halkaan ku saxiixay oo si fiican ugu saxiixay taas marka cidda maxaan ku ihahdaa iyada qabtay inay maxaan ku ihahdaa si kala qabtay waxaan leeyahay iimaanka allah ku geliyo aniga qarannimaan kusoo koray qarannimaana maxaan ku ihahdaa ku qabtay xilkaan hayo qarannimaanu ku wareejinaya qarannimadii aanu ku shaqaynaya qofu ma shaqaynayn qaranka iyo dowladnimadaan u shaqaynaya ciddii u haysatayna qofu shaqaynayay iimaanka allah geliyo aadaa umahadsantiin generaali soo dhawow qaybtaanu waa ka soo shaqaysa adoo taliyo guutaa haddana waa usoo noqotay welcome aad iyo aadaan maxaan ku irahdaa kuu xaqdhuura kuuna ixtiraam ah soo dhawow taliska qaybta waxaan ku dhisnay iskaa wax u qabso iyo maxaan ku irahdaa dayn iyo maxaan ku irahdaa ciidamadu dhaqaale aan ka aruurinay sababta aan ugu dhisnayna waxay ahayd markii aan xamar annagu aanu ku yeelan talis waxaan qasab ku noqotay inaan soo aadno goobtii taliskeenu ahaa sidaasaan ku dhisnay qaybta toddobilabaatanaad taliskeeda ku-meelgaarka waa kan ku soo dhawow welcome waa ku soo dhawaynayaa allaha kula garab galo xilka lagu dhiibay
waa hagaag saaxiibyaal qaybihii dhexe ee barnaamijka wareega ayaan isla soo gaarnay saaxiibyaal markaana haddii aan eegno wasiirka diinta iyo aqaafta xukuumadda federaalk ee soomaaliya cali rooble cumar cali rooble iyo taliyaha ciidanka ah bariiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xajaar ayaa isagu jirha ugu qayb galay munaasabad markaasi lagu soo xirayay istaraatiijiyadda lagu wacyigelinayo dhalinyarada ah ee kahortaga fikradaha xagjirka ah ayaa waxay halkaas ka sheegeen in muhiim ay tahay in dhalinyarada soomaaliyeed laga wacyigeliyo fikradaha xagjirka talixjaar ayaa waxa uu sheegay in talixjaar ayaa waxa uu yiri waa inaan ka badbaadinaa dhalinyaradana fikradaha xagjirka ee laga soo meenguuriyey meelo badan oo markaa dalka dibadiisa ah haddaba talixjaar iyo wasiirka waqaafta arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayana waxa ay yidhaahdeen waa barnaamij aada u qiimo badan oo aan isleeyahay waa kan lagula diriro dadka xag jirka ah diriir keliya maahee loo soo hanuuniyo aan idhaaho ama waddada toosan ee diinteennu qabto sidii loogu soo duwi lahaa dowlado badan oo annaka naga horreeyey oo fikradahan oo kaleeto dadkan xag jirka ay ku kaceen sistamkan oo kale uga soo uga soo gudbeen intii hadda uu sheegayay agaasimaha hadda iga horreeyey ee intaasoo qaybood oo wada tusaale u ahaa in dadka ummadda soomaaliyeed ka mid ah ee marin habaabay inaan xabad keliya lagu soo toosina asbaabo badan oo kaleeto iyo wadiiqooyin kaleoo tiro badan in lagula macaamilo si dadka xaqa loogu sheegi lahaa ama waddada saxa loogu sheegi lahaa ama diinta loo fahamsiin lahaa waxaan xustaa dalalka carbeedka dalooyinka dalal badan oo ka mid ah waxay samaysteen ilaa afar ay ka mid tahay yacni fikradahan hadda sidaa haddeen oo kaleeto inta tanu hadda inanku noo sharaxayey waxaa ka mid ah maaliyadda xaggeeda waxaa ka mid ah militariga xaggiisa yacnii afar jiho in laga laysaga kaashado mooye inaan la dhihi karin cudud militari uun ha lagula diriro ama cudud xabad ha lagula diriro keliya ayay suurogelaynina wadahadalka iyo miiska la soo fariisiiyo iyo xaqa aanu ku doodno inay aada iyo aada muhiimo tahay aad baxaan ugu ammaanayaa wasiir cumar oo runtii aada uga soo shaqeeyey oo hadda ka hor dhowr jeer muxuu ahaa igala hadlay arrinta tan wakhtiga lagu jiro oo culayska badan muxuu ahaa oo doorashadan dib u dhacday ay sababaadka badideeda u tahay iyo dalkanu dhaqaalihiisa iyo koroonaha adduunka dhan wada taabtay asbaabahaasoo dhan isagoo jira ku dhiiraday dejiyey ugu yaraan inay maanta qorshihii uu degsan yahay oo qof kasta oo maanta wasaaraddaa yimaadaa meel uu ka ambaqaado uu leeyahay aada iyo aadan wasiirka ugu mahad ugu mahadcelinayaa uguna dhiirigelinayaa hawsha adag uu qabtay isaga keliya maahe agaasimayaashiisa iyo culimmada waaweyn ee sida sheekh cali dheero hadda halka ka hadlayoo kale ee naga cilmi badan ee naga waayo aragsan ee isaga garbaha u noqonayaa inay muxuu aha ku taabsaabsadaan arrinkaasi arrin wanaagsan waaaan bogaadinayo weeye annagu haddaanu buliiska nahay hawsheenna naloo xil saaray waxaa ka mida la dagaalanka xagjirayaasha sidaas nafteeda aanuba tabar yaraanne fakarkaa waa naga yimi waxaan abuurnay hoggaan la yidhaaho hoggaanka diinta iyo asluub wanaagga oo aan ka abuurnay ciidanka booliiska soomaaliyeed oo aanu nin jenaraala u dhiibnay saraakiil kaleo badan oo aqoonna diintana u leh dhaqankana u leh shaqada booliiskana yaqaanana aanu ku kaabnay qorshahaanu u dejinnay markii ugu horreysay wuxuu ahaa dalkii fasahaad iyo dunuub aanaan hore u ogaan jirin oon soomaaliya uga dhici jirin baa hadda dalkii ka bilowday waxaana keenaya anshaxxumo iyo dhaqanxumo iyo mukhaadaraad kala duwan sidaa awgeed inaannu la dagaalanno oo dhallinyaradeenna muxuuaha jaamacadaha dhiganayo iskuulaadka dhiganayo aanu ka badbaadinno sidaannu taa u samaynana kama aanaan bilaabin ha la soo xirxiro meelaha lagu hayo dadkana ha la soo xirxiro kama aanaan bilaabine hoggaan wacyigelinaannu u samaynay oo dadka u sheega waxaanu soo dirnay saraakiil sarsare oo aanu nidhi bal marka u horeeya dadka muxuu ahaa iga raalihada dadka waaxda muxuu ahaa arrimaha bulshada oo waaxda kaleoo boliisku leeyahay ah inaanu nidhaahno orda baxa dadka usoo sheega hoggaan usoo sheega hogaamada iyo mataqaanaa waaxyaha iyo degmooyinka loo soo sheego oo dadka horta waxa kan inay jiraan oo waxun yihiin oo magaaladii ku soo bateen dadka ha loo sheego oo shacabka ha nala ogaado oo culimada ha nala ogaato oo khiyaarta ha nala ogaato oo shacabka ummadda soomaaliyeed caruurteennii iyo iyo inay gabdhaheenni inay baaba-ayaan oo waxa kan inaanu mataqaanaa wacyigelinno taasaanu ka bilownay wasaaradda cadaaladda wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaradda caafimaadka dhowr wasaaradood ciidanka asluubta iyo dhowr wasaaradood oo kale oo aan is leenahay maxaa yeelay farmashiyaana laga soo gadanayaa daawo daawo loo keenay in xanuun kale isaga baabiyaa kokakoolo lagu darayaa kadibna waaba lagu sakhraamayaa wax kaleyba noqonaysaa marka in wasaaradihii iyo wakaaladihii ka soo qayb galaan dhammaan si waxa kan loo daraasad looga sameeyo kadibna dadka sidii looga goyn lahaa oo for example daawo aan dhakhtar soo qadin aan farmashiyaasha lagu gadeen shuruucda waxay ka mid tahay adduunka jira annaga qorshe noocaasaan horta noo bilownaa hoggaankii waa abuurnay saraakiishii waa gelinay wacyigelintii waa gelinay kadibna waxaan ku xejinnay inaannu soo uruurinno mukhaadaraadkan guryaha lagu cabo iyo meelaha lagu gado oo intaan lagu boodin horta lasoo tiro koobo xuuraan waxaa la yidhaaho laga keeno oo la yidhaaho degmo walba guri hebel iyo xaafad hebel iyo waa hebelba intaana muxuu ahaa meelooda wax lagu qabtaa oo iyagoona muddaanu sugaynay inaanu war buuxa hello si aanu u howlgallo iyadana haddeer waa gebagabay noo tahay meelaha qaarkoodna waaba soo qabno inaad ragteen baaba laga yaabaa oo hadda mataqaana media qaar laga soo deynayaan ujeedo magaaladan dhexdeeda waxaa jira dhulal badan oo xaafadaha dhexdooda oo hadda balaayo lagu abuuro iyo xashiishey waxaanaan garanayn kuwa dibadda laga keeno iyo kuwa beeraha marka waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin xoog keliya inaan lagu muquunina sida hadda ay sheegaysay wasaaradu diyaarinaysay inta loo fadhiisto laysugu tago feker laysu geeyo sidii aanu ku badbaadin lahayn dhallinyaradeenna iyo howlihii aanu ka qaban lahayn iyo sidii laysu kaashan lahaa arrinkaasi waa arrin muxuu ahaa aada u wanaagsan wasaaradda taarged ayaan lahayn markaan imaanaynay ujeeddaan lahayn hadaf ayaan hiskanaynay wakhtiga aan haysanaahi wakhti koobanuu ahaa sano doorasho dalku ku jiro ayay ahayd sano karoon ayay ahayd sano dhaqaalo darro ayay ahayd iyadoo sidaas ay tahay hadafka iyo taargetkeenna marna maanan ka weecanin wasaaradda waxaan u dejinnay shuruuc iyo manaahij kala duwan sharcigii xajka siyaasaddii cumrada manhajkii waxbarashada diiniga ahaa ee dugsiyada ardayda yaryarka ubadkeenna soo barbaaraaya ee afar sano ilaa laba iyo toban sano u dhexeeya manhajka towciyada amba wacyigelinta diiniga ah ee goobaha dhaqan celinta oo ay ugu muhiimsan yihiin xabsiyada dalkeenna tababarada a'imada iyo khudabada dadka khuda yan yacni khud khadibiinta ah iyo imaamyada tababarkooda istaraatiijiyadan weyn ood hadda arkaysaan ee dhammaan laga soo talageliyey shanta maamu dowlad goboleed oo hadda noogu dhadhow jubbaland ka bilownay koonfur galbeed ku xijinay hirshabeelle lagu xijiyey puntland lagu xijiyey galmudug lagu soo khatimay baaxadda weyn leh macnaha weyn ummadda soomaaliyeed u leh istraatiijiyada runtii waa istraatiijiyad istraatiijiyad macno weyn ximbaarsan islaamka waddankan amba dad dalka dadkan muslimiinta ee soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda muslimiinta waxaa loo sameeyey koox diimeed magac diimeed sheeganaysa hadafkeeda ujeeddadoodana ay tahay hadmu diini bismi diin diinta dumi magaca diimeed ku dumi islaamkaynii xaniifka ahaa diintaynii diinu silmiga ahayd oo diin nabadgelyo ahayd dhaqankii ummaddan bulshada soomaaliyeed lagu yaqiino dhaqan nabadgelyo ahaa qofka soomaaliga hadduu ka hor yimaada amba muslim meel kastuu jooga assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ku leeyahay kuwa miyiga joogaa sida badan warma nabad baa ay ku leeyihiin xala ma la baryay ku leeyihiin ma la caafimaad qabahay ku leeyihiin dhammaan waxay ka turjumaysaa ummad nabadgelyo oo nabadgelyada jecel ummaddanu inay tahay ayay ka turjumaysaa ku tusinaysa haddana waxaad ka warqabtaa dadkan xag jirka ah waa dad la soo sameeyey dadku wuxuu isugu dhex jiraa qayb diinta islaamka fahamsan laakiin inxiraaf oo ku dhacay ilaahay quluubtooda sumun bukun cumyun yacnii inxiraaf oo ku dhacay quluubtoodu ay jeesatay ee diintii ayakoo wax uun ka fahamsan haddana dhibaatadaas iyo musiibadaasu ay ku dhacday sida badana dad aan waxba fahamsanayn oo laga dhaadhicinayo waxaanu inay diin yihiin loogu sheegaayo soo dhowaadaan leenahay inta la siro la khalday diinta islaamku diin isqarxis ma ahan diin dadka lagu dhibaateeya ma ahan diin naftaada inaad ku dhibaatayda diintu ay ku ogoshahay ma ahan walaalka inaad disho laguma ogole masaajida inaad ummadda ku dhex birayso ku dhex dishahay cidkaa cafi doontaahi ma jirto jihaad haddaad moodaahi jihaad sidaan ma ahan haddaad moodaahi inay janno aad ku gelaysaay waxaan naaraad ku gelaysaa culummada islaamkuna way joogaan kitaabkii sunnadii nabigeenna iyo kitaabkii munasalka ilaa agtiis nooga yimidana waad waad waad sidaas ayuu qorayaa bal dib ugu laabtaan leenahay waxaan leenahay caruurtaas yararka ah oo la khalday soo dhowaada soo gala ka soo baxa kooxdan dhaqaale inay ku raadinayaan aan aaminsannahay baawar siyaasadeed inay ku raadinayaan aan aaminsannahay waxaan leenahay waddankan waa waddankiinni inta ajnabigaa lama hadlayne inta waxaan leenahay soomaaliga ah soo dhowaada cid inan haysataahay ma jirto haddii waxaan diinahaan aad u aaminsan tahayna inaan kula doodnan u diyaarsannahay wasaaraddu shalay hadday kaa aamusnaa jirtay maanta ma ka aamusayso wax kasta ood sheegtaahe waxay xaqa ka bannaanka ah wasaaraddu way ka daba hadashaa waxay leedahay war waxaasu xaq ma ahan mana lagaa yeelayo waxaad ay soo saareen laba iyo toban kilib oo fidiyow ah oo ay wax yacnii ay ugu qiil raadinayaan dunuubta ummadda muslimiinta iyo jariimooyinka ay la dul taagan yihiin iyo dhibaatada ummadda ay u geystaan yacnii ficlan wasaaraddu si dhow ayay ula socotay mar dhowna way ka jawaabi doontaa haddii alla idmo waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheegno xaaladdu inay hadda intii hore ay ka duwan tahay oo nimanka odayaalka hadda ay kaartooyin cusub iyo dhibaato horle ay bilaabeen waxaa ugu waaweyn culummadii masaajidyada kitaabada ka akhrinayay ayay mid mid ugu yeedheen meel la yidhaha ugunjiyaa la geeyey waxaa la yidhi kitaab aniga adan isoo ogeysiinin ma bilaabi kartid buugaag shirkiyaadna waa loo soo dhiibay oo la leeyahay buugagtan waa caqiidadee qaada ummaddana fahamsiiyey dhibaatada ay soo kordhiyeen waxaa ka mid ah inay macallimiintii iyo maamulkii iskuullada iyo jaamacadihii inta ay u yeerayaan oo ay leeyihiin sidaana yeela sidaana ha samaynina intaan ayaana rabnaa inaad kusoo kordhisaan waxa aad qabataan sheekha iyo imaamka iyo mudariska oo loo lagu yeerayow waa kaa warqabnaa ha u dhega nuglaanin inaysan xaq ahayn waadba og tahaye cabsi darteed ummadda ha u dhibaataynin diintaada caqiidadaadana ha dhibaataynin wasaaradduna il dhow iyo si dhow ayay ula socotaa arrimaha ka socda masaajidyada ee kusoo cusboonaaday ee la leeyahay adkaartii sabaaxiga ee masaa'iga ahaa oo khayraadka ahaa ee mowdacyada ee masaajidyada la leeyahay hala joojiyo oo la leeyahay kitaab hebel ma akhri kartid oo la leeyahay kutubta siirada keliya ad akhrinaysaan kutubta siirada ee jihaadkii ku qoran yahay jihaadkaasu jihaadkii ay wadeen diinta islaamku laga soo gaaray ee rasuulkaynu jiday inuusan ahayn culamo allahi waad ogtihiin waxa inin dhiibeen wax saxa inaysan ahayn waad ogtihiin haddaad ayaka u dhaga nuglaataan dowladda ayaa maaragtay sharciyadii rasmiga ahayd haysato mana idinku saamixi doonto mana idinku cafi doonto waxaan leenahay ka fogaada khudbooyinka gaarka ahoo laynii soo dhiibaya ka fogaada ma aqbali doonno waxyaabaha dhow ee mar dhow aan wadno waxaa ka mid ah ee noo qorshaysan inaan khudbooyinka aan midayno oo wasaaraddu ay hal khudbo midaysan ay masaajidyada dhammaan in laga soo dayo biidn illahi tacaala waxyaabaha noo qorshaysanoo mar dhow aan wadno waxaa ka mid ah aadaanka in la mideeyo hal saac kabacdiyaa iyo laba saaca aadaankii salaadda u kala dhexayso siddeed saac habeennimo wadaadaa kacaa asaw qaylihaas uu leeyahay xaya cala asalaad xaya cala alfalaax ceshihii waa dukaday salaaddii subaxdina ma gaarinin markuu asigoo dadka ka kiciyo kabacdi saddex saac amba laba saac bar kabacdi mid kalaa asigana soo kaca isu fuuftero makaroofigiisa qabsana waxyaabaha dhibaatada leh ee ummaddu sida badan kasoo dacwoota waxaa ka mid a diin ahaana aan fiicnayn hal baloog gudihiis ah laba masjid ama saddex masjid iskula jirtaa soddon mitir waxaan dhammaynaa laba masjid iskula taalla kanina makaroofanuu qaatay faluumihiisow dheeree sacirkau geeyey inta afar makarofon waa weyn kala jeediyey kanuna waa kala jeediyey yaa loo yeerayaa dadka loo yeeraya xaggay joogaan laba laba guryaaba noo dhexaysa inaad inta makarofon qabsato aad sagaal saacoo habeennimo adiguna aad la baxdo asiguna ou siddeed saac mid addimo midna ou addimo tobanka saaco subaxnimo ou addimo midna kow iyo toban saaco waxdhimana ou addimo wax oo maaragtay ummaddu ay ku jaha wareertay waaye diintana loo dadka looga fogeynayo waay waan miday doonaa biidni illaahi tacaala arrintaasi deg deg ayaan ku miday doonaa qorshe ayaan ka wadnaa bicawni illahi wa tawfiiqihi markaan usoo laabto istraatiijiyadan istraatiijiyadana waa midda keliya ee maanta ummadda soomaaliyeed wax weyn u anfici karta istraatiijiyadani amniga dalka iyo difaacii iyo cadaaladdii wasaaradahaas dowrkoodii wasaaraddanu inay qaadato marnaba iskuma dayinin dadaa i weydiinayoo lahay wasaaradahaasi adinku xaggeed kala joogtaan waxaan ka hadlaynaa waa fikriga diiniga ah oo dowrkay wasaaradda ahay keliya waay waxaan ka hadlaynaa lianna alcaqiidata laa tucarab ilaa bilcaqiida caqiida caqiidaa lagula diriraa caqiida faasidaa hadday timiday ee ummaddii lagu tashwiishiyey ee lagu dhibaateeyey ee lagu dilay caqiidada saxda ah ayaan annakuna ummadda la garab taaganahay wasaaradda iyo culummadeedu iyo ummaddeeda cuqalada waxgaradka ahu arrintaas ayay u taagan yihiin wasaaradda cadaaladda wasaaradda amniga dhammaan gaashaandhigga hawshoodii ayay sidoodu wataan laakiin waxaan hubnaa haddaan fikriga yacnii caqiidada ku salaysan ummadda si saxa diinta aan loo garab istaagin qorogu keliyuhu kuma ahaado waxaad ogsoon tihiin afghanistan labaatan sano ayaa la bambaynayay oo la madaaf fiicanayo la baabi'inayo daalibaan hubkii ugu casrisanaa saddex boqol kow iyo konton kun oo asgari ayaa afghanistaan loogu hubeeyey wa maca daalika xoogaggii ay iskaashanayeen meesha hadday ka baxeen diyaarad la liigaayo oo maaragtay sida gaari lala bannaanka laga raacaayo meesha ugu horrayso lagu arkay noqotay ayakaa la wareeg waddankii way haystaan maxaa u sababahay dadka waxay ku caqiidaday ka dhisaayeen arwaaxday ka dhisaayeen waxay u sheegayaan ayaga ka allahood laakiin yacni qoray qallayluhus alqaacida daacish waxaa la yidhaahdaahe al-shabaab iyo waxa la halmaala loogama adkaa karo waa xaqiiqa saas darteed dowlad wasaaraddu dowrkeeday qaadatay waa taagan tahay baraarujiskay wadi doontaa yacni maraakista wacyigelinta kitaabka manhajka aan u samaynay waa ku mutaabacay doonaa waa la dabagelaynaa insha allahu meel walbaba waa ka darasaynaa manhajkan diiniga dugsiyada qur-aanka loogu talagalay dugsiyado dhan aan u tawsiicinaynaan u qaybinaynaa biidni illahi tacaala istraatiijiyadaas dhowr iyo tobanka qodob oo ay ka kooban tahay waa la tadbiiqina waa la hirgelinayaa biidni illahi tacaala wasaaraddu haddii shala la dhihi jiray wasaaraddanu xajka iyo ramadaanka keliyihii noo qaabilsaneed wasaaraddu dowrkeedu waa ka wen yahay wasaaradaha waddanka ugu waaweyn ayay ku ay kasii kuwa ugu waaweyn ay ku jirtaa caalamul islaami wasaaradaha diintu waad ogsoon tihiin waa raqamka labaad ama raqamka koobaad ee wasaaradda hawa waxaa xaqiiqo ah manaahijta hadda noo gebangaba ah waxaa ka mid ah manhajkii diiniga ahaa ee macaahidda diiniga ah ee waddanka walaalayaalow waa mahadsantihiin dhammaan kasoo qaybgalayaalka halkan kasoo qaybgala inaan idinku sii daahiyo ma rabo inta aan horu xusnay intaanan xusinin mar labaad mar saddexaad waxaan idinkaga mahad celinaynaa xuduurka iyo wakhtigiina qaaliga ood nagu sharafteen howlwadeennada wasaaraddana aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa sida igu dhabar adeegeen arrimahan aad iyo aad ayaan maaragtay uga hambalyeynaynaa cid kasta ee garabna siisay ee gacan nagu siisay arrintaana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr aljazaa nashaadaadka wasaaraddu wau sii soco doonaan biidni illaahi tacaala waa sii maaragtay labalaabaynaa qorshooyin badan oo nagu soo wajahan ayaa jira oon rabnaa inaan ku dhaqaaqno oon kula dagaalamayno maandooriyaha dalka mukhaadaraadka kala duwane dalka akhlaaq darrida baahsan ee ka jirta qaybo ka mid a maaragtay xarumaha hoteelada qaarkood meelo gaarahoo aan aad iyo aad aanan rabin inaan magacooda aanan sheegno oo aan u khidmaynaynin mujtamacan islaamiga ah akhlaaqdii iyo usluubkii iyo anshixii lagu yaqiinay iyo adaabtii soomaaliyeed lagu yaqiinay wax badan ka bedelay annakuna waxaan dabagelaynaa inaan insha allahu tacaala wacyigelinta la garab istaagno xaqan aan u iftiimino biidni illaahi tacaala dowrka wasaaraddu waa waasac qof kastana meeshuu kasoo gaaro ayuu ka wadayaa biidni illaahi tacaala aad iyo aadaad u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad salaamu calaykum
qaybihii gabagabada barnaamijka ayaan kusii siqaynaa saaxiibyaal markana haddii aan eegno ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu markaas kulan la qaatay maanta guddiga ah doorashooyinka heer federaal ee fiid iyo xogyaha guud ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ra-iisul wasaare rooble ayaana guddiga doorashada iyo xogayaha xogayaasha labada aqal kala hadlay qorshaha shahaadasiinta iyo dhaarinta xildhibaan labada aqal ee baarlamaanka si waafaqsan jadwalkii guud jadwalkii guddiga fiid ee horey usoo saareen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geelle ayaa sheegay inay ka go-an tahay hirgelinta jadwalka dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka islamarkaana ah guddiga ay wadaan diyaargarowga arrintaas ku saabsan shalay ay ahayd markii rasaar rooble iyo xogyayaasha iyo xogayaasha guud ee labada gole ee baarlamaanka ay markaas ay kulan la qaateen warbixin ku saabsan ay ka dhageysteen gudoomiyaha guddiga siid waa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid ayagoo dhinacyada kula hadlay dhaqangelinta jadwalka afar labaatanka waa afar tobanka abriil la filayo in xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka la dhaariyo islamarkaana si guud loo gabagabeeyo arrimaha ku saabsan doorashada xildhibaanada iyo tan madaxtinimada ee soomaaliya guud ahaana caawa barnaamijka warigalkaasi uu ku gahay saaxiib yaal barnaamijkan geesintaa ku kulma doona sidaas iyo nabadgelyo